banaanbaxani maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wuxuu ahaa mid lagaga soo horjeeday didisa lacagaha shilin soomaaliga ah oo ay ganacsatada qaar ku nool magaalada beledweyne ay sheegeen inaan la qaadan karin shacabka oo ku banaanbaxayay ereye ay ka mid ahayeen dooni mayno dollar iyo halkudhigyo kale ayaa waxay socod dheer ay kusoo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne dhinaca kale maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa kulan deg deg ah ugu yeeray ganacsatada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulankaasi oo looga hadlayay lacagaha qalaad iyo weliba sarukaca lacagaha maciishada iyo weliba ayaa waxaana laga soo saaray ugu dambeyn go-aano ay ka mid ahaayeen in la socodsiiyo lacagihii keenay buuqa ama banaanbaxyada ay ka dhasheen maamulka gobolka hiiraan ayaa ku amray ganacsatada in dib loo furo suuqyada ganacsi ee ku yaalla magaalada beledweyne waxaana sidoo kale ay ku amreen in dib loogu soo celiyo sarifka halkii uu markii hore joogi jiray oo ahayd laba boqolka dollar oo la sarrifayay laba milyan iyo laba boqol iyo konton waxaana ay sheegeen ganacsatadu inay qaateen islamarkaana ay u hoggaansamayaan amarada ka soo baxa maamulka gobolka hiiraan iyadoona dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka hiiraan oo uu sheegay ciddii u hoggaansami weysa amarada ka soo baxa maamulka in tallaabo cad laga qaadi doono khaalid maxamed ismaaciil kacse warka saacadda goobjoog beledweyne